أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku heynta deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud koongareeska maraykanka ayaa wasiirka difaaca dalkaas u magacaabay nin xag jir ah oo magacaabistiisu ay muran badan dhelisay wafdi uu hogaaminayay waaliga wilaayada hiiraan ayaa booqday deegaan hoostaga degmada buqa qable iyagoona adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada deegaankaas ardayda mid ka mid a macaahidda shareecada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku heynta deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalkii saaka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalkan uu ahaa mid agaasiman una dhacay sidii loo soo qorsheeyey ayay aroortii hore ee saaka ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fariisin murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka masegawaay ee galgaduud halkaas oo ay dhibaato ka wadeen inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dilay sagaal askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay kow iyo toban kale oo isla murtadiin ah ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale dagaalkaasi ku gubay gaari booyad ah oo ay murtadiintu lahaayeen sidayana u xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada mujaahidiintu waxaa dagaalkaasi mujaahidiintu ay kusoo qanimiyeysteen afar qori oo ak afartan iyo toddoba ah hal qori oo bkm ah dhowr matoor mooto fecom iyo agabyo kale oo militari dagaalkan ay saaka ciidamada towxiidka ku qaadeen deegaanka masegawaay wuxa uu qayb ka yahay howlgallada ay ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan jabhadda wilaayada islaamiga ee galgaduud ay kula xisaabtamayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee gobolkaasi looga dhigay qabuuraha bay ciidamo ka tirsan jabhadda wilaayada islaamiga ee bay ayaa saaka dhankooda dagaal kula wareegay fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo dagaalku uu ahaa mid agaasiman waxaa dhawaqa jabaqda rasaasta laga maqlayey xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo saraakiisha mujaahidiinta ayaa andulus u xaqiijiyeen weerarkaasi lagu dhaawacay shan murtad oo ku jira sargaal lagu magacaabo fergan oo ah taliyaha xerada la weeraray qanimadana waa hal qori oo akay afartan iyo toddoba ah gedo ciidamada mujaahidiintu waxay qarax ku weerareen guri ay degganaayeen maleeshiyaadka riddada booliska ee ku sugan degmada beled xaaw dhawaqa qaraxa waxaa laga maqlay meelo ka baxsan degmada waxaana dagaaladan ay ku soo aadayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sare u qaadeen weerarada ay ku dhiig bixinayaan cadowga isbahaysanaya ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsanid abu xasaan koongareeska maraykanka ayaa wasiirka difaaca dalkaas u magacaabay nin xag jir ah oo magacaabistiisu ay muran badan dhelisay cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya koongareeska dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ansixiyey wasiirka difaaca cusub ee dalkaasi kadib dood iyo muran badan oo hareeyay magacaabistiisa ninkan oo lagu magacaabo bit hegset ayaa lagu tilmaamay inuu yahay ruux xag jir ah oo qaba cadaawad ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta iyadoo qaar ka mid a xildhibaanada dalkaas ay sheegeen inuu yahay mid aan ku habbooneen jagadan loo ansixiyey mid ka mid a qodobada ugu muranka badan ee magacaabistiisa ayaa ahaa buug uu qoray kaas oo lagu sheegay inuu leeyahay aragtiyo xag jir ah oo ka dhan ah islaamka buuggiisa oo ciwaankiisu yahay dagaalka qarniga sida islaamka uu ugu wajahan yahay galbeedka ayuu ku sheegay in diinta islaamka ay tahay halis weyn oo amni taas oo dhalisay in muslimiinta maraykanka ku nool iyo ururada u dooda waxaa loogu yaro xuquuqda aadanaha ay ka hor yimaadaan magacaabistiisa ansixinta ninkan loo magacaabay xogayaha gaashandhigga maraykanka ayaa dhalisay dood ballaaran gaar ahaan marka laga hadlayo aragtidiisa ku saabsan naceebka islaamka iyo muslimiinta warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in hegsed uu caan ku yahay hadallo uu ugu gafeeyo muslimiinta iyo adeegsiga weedha dayasford oo micnaheedu yahay allah baa doonay weedhahan waxaa lagu xasuustaa dagaaladii saliibiga ee dhex maray kirishtaanka iyo muslimiinta qarnigii kow iyo tobanaad buuggiisa american cruside ama saliibka maraykanka ee uu qoray labada kun iyo labaatankii wuxuu ku tilmaamay in xilligan uu yahay mid la mid ah qarnigii kow iyo tobanaad isagooo ku booriyey dadka maraykanka inay isku diyaariyaan dagaal maskaxeed iyo mid fikir taasoo dhalisay muran xoogan inkastoo uu sheegay in hadalladiisu yihiin tusaale oo keliya haddana dadka ninkan dhaleeceynaya ayaa waxa ay ku tilmaameen kuwo cabsi gelinaya xildhibaanada taageeray ninkan ayaa ku dooday in khibraddiisa ciidan ay tahay sababta loogu baahan yahay iyaga oo sheegay in aragtida qofka laga saaro shaqada uu qabanayo hase yeeshee kuwa ka soo horjeeda ayaa ku dooday in qofka leh aragtiyo noocaas ah uusan lahayn kalsoonida lagu hagi karo ciidanka difaaca ee dalka oo ay ku jiraan kumanaan muslimiin ah waxay sidoo kale sheegeen in magacaabistiisu ay dhaawici karto xiriirka maraykanka iyo dalalka muslimka ururada muslimiinta maraykanka ayaa ku baaqay in laga noqdo go-aankan iyaga oo sheegay inuu halis ku yahay wada noolaanshiyaha iyo nabadda gudaha dalka maraykanka inkastoo loo oggolaaday inuu la wareego xilka haddana waxaa laga warsugaya sida uu la tacaali doono caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee horyaalla dalkaas mahadsanid caliyare wafdi uu hogaaminayey waaliga wilaayada hiiraan ayaa booqday deegaan hoostaga degmada buqa qable iyagoona adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada deegaankaas yaasir moxamed ayaa inoo sii anba qaadaya warkaasi wafdigan ballaaran oo uu hogaaminayey waaliga wilaayada hiiraan sheekh guleed abunabhaan qaybna ay ka yihiin takhaatiirta maktabka caafimaadka ee wilaayada waxay booqasho ku tageen deegaanka cadi jamaaco ee hoostaga degmada buqa qable waxa uuna waaliga iyo wafdigiisa kulan la qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka iyadoona sidoo kale ahmiyadda safarka waaliga ay qayb ka tahay in adeegyo caafimaad loo sameeyo bulshada deegaanka kuwaasi oo isugu daray baaritaan caafimaad iyo daawo qaybin sheekh guleed abunabhaan ayaa inta kulanka uu socday si aad ah ula dardaarmay hoggaanka dhaqanka ee bulshada deegaanka caadi jameeco waxa uuna kaga mahadceliyey sida ay u soo dhoweeyeen wafdigiisa
bacd alxamdulilaahi tabaaraka wa tacaala ikhyaarta aan maanta martida u nahay deegaanka cadi jameeco waxgarad dhaqan iyo culimo inta meesha fadhiday dhallinyaraba waa idiin mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran soo dhoweyntiinna iyo gogoldhigiinna aad baad ugu mahadsan tihiin safarkeenna dee sidaa idiin muuqato waxaan ugu helinayey walaalihii caafimaadka wilaayada oo ayagana booqashada qayb ka ahaa oo qorshahoodu uu yahay in dadkaas walaalahooda muslimiinta ah ay booqdaan gaar ahaan qaybta caafimaadka baabuurkaas hadda meesha taagan oad arkaysaan wuxuu u raran yahay waa deegaanka aan maanta joogno qorshuhuna waxaa weeye markii ugu horraysayna ma aha oo deegaanada wilaayada booqashada noocaanihi ay ku tageen ayagana waa u mahad celinaynaayoo ilaahay subxaanau watacaala ajirgooda ha weyneeye waxaan rabnaa marka waxa un lala socdaa waa daawo in dadka la siiyo ayagana haddeed qayb bay ka yihiin ama mushaarakadan hadda ama safarka iyo ziyaarada aan ku soconnay qayb ka yihiin waadna isku hari doontaan oo shaqadaasay idinla qabanayaan ama idiin qabanayaan waxaan leenahay marka ayaga walaalaha maktabka oo mas-uulkii hadda wilaayada uu nala socday iyo raggii arkaantiisa ahaa waaad mahadsan tihiin dadkaas walaalihiin ah si wanaagsan oo qiimo badan u qaabila kuwooda yaryarka ee awlaad dhigta kuwooda waaweyna ka waalid dhigta kuwooda dhexdhexana ka walaal dhigta u adeega u khidmeeya dadaal badan bixiya intaasi kadib waxgaradka iyo guud ahaan bulshada deegaanka cati jameeco oo la hadlay andalus ayaa ka warbixiyey kulanka ay la qaateen wafdiga waaliga hiiraan iyo adeegyada caafimaad ee loo sameeyey cabdirasaaq xasan cumar waxaan joogaa cadi jameeca anigoo ka mas-uule maxaan ku ihahdaa deegaanka cadi jameeca odayaasha ninka ugu horeeya oo qabiilka matalan ah maashaan ayaan joogaa cadi jameeca maantana waxaa nagula kulmay waaliga gobolka iyo maktabka caafimaadka oo daawo siiyey dad badan oo bukaan ah oo gabdho iyo ragba leh wakhti gaaban dadkana hadda si daran ay soo buux dhaafiyeen marka waa ku faraxsannahay sida maanta waaliga safarka uu nooga yimid iyo ditoorkiisa iswato aad iyo aad ayaan uga faa'iidaysteen ilaa insha allahu tacaala wixii bukaanna wixii dawoo la siin ilaaha ku caafi ibraahim giidibar dowlad cali jamiican kusugunahay maanta waxaa nala kulmay waaliga gobolka hiiraan iyo maktabka caafimaad meeshaasoo daawo dadeed lagu bixinay daawadaasoo dad badan oo bukaanna meesha ay soo buuxiyeen haddii ilaahay ku reeba bukaankina meesha lagu daawey sidaas aawadeed walaayada hiiraan waa u mahadcelinaynaa waanu ku sharfaynaa marya cabdi goosaar aleeyira waxaan joogaa tuulada cadi jameeco maanta waxaa noo yimid caafimaadka xarakada waxayna siiyeen daawow nin walbaba sidii loo hay daawo ahayna siiyeen waxaan ugu ducaynaa baraka allah ha u yeelo maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ayaa si joogto ah kormeer ku mara degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyagoona adeegyo caafimaad oo lacag laan ah u sameeya bulshada ku dhaqan dhulka wilaayada mahadsanid yaasir ardayda mid ka mida macaahidda shareecada ayaa sameeyey bandhig cilmiyaad kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey midhaha jihaadka allaah ee ka aloosan bariga afrika waxaa ka mid ah badqabka ku barbaaraya barashada diinta islaamka iyo ka bara'a qaadashada kuwa diintooda ka beeray dhowaan mid ka mid a macaahidda lagu barto culuumta shareecada islaamka ayaa dhigay bandhig cilmiyeed ay sidoo kale fasax ku gelayeen ardayda dhigata mid ka mid a macaahidda shareecada ee lagu barbaarayo jiilka mustaqbalka ee xambaaraya humuumta ummadda waxaan ka qayb galay goob ay ku sugnaayeen tobannaan wiilal yaryar ah oo xifdinaya qur'aanka kariimka sunnada nabiga iyo mutuunta kale ee cilmiga kuwaasoo ay u dheer tahay akhlaaqda wanaagsan ee ay ku heleen ku hoos noolaanshiyaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee ay sababteeda u shahiideen boqolaal mujaahidiin ah waaquulu mustaciinan billaah wmutaxadian bismi machad shariica fii muxaafadati jilb alislaamiya lihada aljamci almubaarak marxaban bikum biquluubin mamlu'atin bilxubi walwuddi wacirfaani liljamiil waaclamuu anana farixuuna wamasruuruuna gaayata asuruur taarata nafraxu biziyaarati man nuxibuhum wayuxibuunana وتارة نفرح بقرب عطلة كنا ننتظرها على أحر من الجمر واستفدنا خلال هذا المدة دروسا هامة مناسبة غيرت نمط حياتنا وأسلوب معاشنا wakunaa nasdaadu alcilma alsharciya yowman bacda yowm bandhigga ayaa ka koobnaa in badan oo ka mid ah culuumtii ay ardaydu ku soo qaateen macadka waxaase dareen gooni a laheyd markii mid ka mid a ardayda uu soo istaagay manasada kana hadlay istishaadka halyeygii daaciga ahaa mas-uulkii muddada dheer dhexmuquurinayay maamulka iyo maareynta arrimaha wilaayaadka mas-uulkana ka ahaa kamirodhalinta macaahidda ka furan wilaayaadka oo ay ku soo wax barteen boqolaal dhallinyaro ah oo saaxada jihaadka ku sugan ataanaa khabaru istishhaadi waali lwilaayaati alislaamiyati fi suumaal wakanat xaadisatan mu'limatan khallafat fii quluubina ta'hiiran kabiira wamin huna nucazi anfusana walmuslimiina jamiica muxtasibiina cinda allahi caza wajal alajr wanucazi ahlahu waaqaaribahu waasxaabah ina lilahi waina ilayhi raajicuun waaclamuu annana lasna awala man usiibuu bifaqdi xabiibin aw qariibin aw caziiz هذا حال الدنيا فإن رحل شهيدنا هذا من الدنيا فإن سيرته العطرة المملوءة بالجرأة والإقدام والإنجازات الطيبة لم ترحل بل دخل من التاريخ بصفحاتها البيضاء نحسبه كذلك والله حسيبه وليعلم الجميع أن قتل الأمراء واستهدافهم علامة صدق وثبات على الدين مركل أيونيت في عن كم وجيي in haliyada islaamka ay ummadda horteeda soo taagaan kuwa diintooda iibsaday indhahan u ah gaalada sidoo kalena ku lugta lahaa dilka sheekh maxamed mire wamin hunaa nantadiru min bawaasil altawxiid wa junuudi almaqaawiir waliyuusi alislaam kamaa cahidnaa waclimnaa minhum miraaran watakraaraa an yaquumuu lisa'ri shahiidina min alkafarati alamriikaan walikulli man lahu duluuc watawarutun min aljawaasiisi walmunaafiqiina fii qatli shahiid ويتأهبوا لذلك ويحملوا أكفانهم ويخوضوا غمار الملاحم مستبشرين بإحدى الحسنيين قد بذل شهيدنا هذا كما ذكر في البيان الرسمي الصادر من قيادة العليا لحركة شباب المجاهدين جهودا طيبة مشكورة في سبيل ذلك وقدم التضحية بعد التضحية من أجل هذا العمل وبارك الله سعيه مامولك معدك أي أرديد كل دردارمي إن يوعد كيستان دباتة وحبرشو ayna sugaan maalin ay mahadin doonaan masiirada maalmaha waxbarasho waxaadna joogtaa weli bidaayadii baad joogtaa insha allahu khayr iyo wanaag iyo maaragtay cilmi oo dhanna waa dhimanyah marka ha noqonin qofka maaragtay gebagabada ka maqnaada ha isku noqonin u dardaarmaya awala aan u dardaarma haddana u sheegaya ardayda kullu aatin qariib wey horta maalin maalmaha ka mid a haddaan nabad nahay baad tamanin doontaan in mar labaad laydin xareeyo markaana ma suurtagelayso fursadu ma ma daa'imto mana soo noqnoqoto haddaad marka aad waddadii lugta ku haysa adkayso waadna mahadin doontaa insha allah waxa weye maaragtay naftaada iyo waalidkaa iyo dadkaaga iyo waxa weye maaragtay waa anfici doontaa insha allah haddaad adkaysato kama marneen waalidiin ka qayb galay oo iyagana si weyn ugu farxay cilmiga ay xambaareen ubadkooda waxaan u mahad celinayaa allihii subxaana wa tacaala waqti noo siiyey inaan xafladan kasoo qayb galno waxaan u mahad celinayaa cid walba oo fikir iyo caqli iyo wax walba leh sabab u ahayd in macadu shareeca la aasaaso ayaan u mahad celinayaa intaa kadib mid ugu horeyso ardayda waxaan leeyahay waxaan liin diyaarinayo juhdigan faraha badan lagu bixinayo wax kale maaha inaad ummadda aada wax ka bedeshaan qof walba inuu ku xisaabtamo ummadaha nagu hareereysan oon islaamkaanan ahayn nin walba inuu wax ka bedeli karo micnaa inaysan fikradiisa iyo aqligiisa keliya inaysan ku koobnaanin cilmiga asaga keliya inuu bartay micnaa waxaan kaloon ku faraxsanahay juhdiga faraha badan lagu bixiyey sababtoo ah waqti yaroo kooban aada wax baranayseen waxaa hadda aan arkayno indhaheen aan ku arkaynana waxaa weeye juhdigani lagu bixiyey miro dhalkeeda waxaan leenahay macallimiintii iyo maamulyaalkii iyo hawsha hayey waxaan leenahay jazaakum allahu khayr ugu dambeyntii shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya yaasir maxamed ayaa mar kale inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay intaas in ka badanna way ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay magaalada koorba ee ku taala waqooyiga wallo ee gobolka amxaarada ee dalka itoobiya sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka shilku ka dhacay iyo takhaatiirta deegaanka oo la hadlay warbaahinta shilkaani oo dhacay shalay gelinkii hore ayaa sarkaal lagu magacaabo geetaajo araage oo ah afhayeenka booliiska magaalada shilku ka dhacay uu warbaahinta u xaqiijiyey in shilka ay ku dhinteen shan iyo labaatan qof halka sodomeeye kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo isugu jira rag iyo dumar shil gaari oo noocan oo kale ah ayaa isla shalay laga soo sheegay inuu ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga gobolka shaawa kaasi oo sida ay tibaaxayaan warbixinadii ugu horreeyey ee warbaahintu kasoo tebisay in dhowr qof ay ku dhinteen shilalkan baabuurta ee iska soo daba noqnoqonaya ayaa qayb ka ah shilal waaweyn oo dhowaanahani ka dhacayay deegaanada buraleyda ah ee gobolka amxaarada iyadoo dhowr isbuuc koor sidaan oo kale shil weyn oo ay ku dhinteen toddobaatan iyo kow qof uu ka dhacay degmada boona oo ku taalla bariga gobolka sidaame ee koonfurta magaalada adis ababa ee dalka itoobiya mahadsanid yaasir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu